بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وصلاة وسلاam عalى cibaadihi اladina اصطفى وbعd waxaynu runtii kusoo dhex jirnay waxyaabihii keenayay xadadka amaba la odhan karo siday buriyaan bطilaat اlwuضu waxaa kamid ahaa bu ku yihi iyada oo qofka caqligiisii meesha uu ka baxo markaa qofkii sida wanaagsan ufadhiyey ayuu sheegay isaga in laga soo reebayo hurdadiisa masaa'il ka mid ahoo qaarna ay ku burayso waysadiisa qaarna aanay ku burayn ayuu isdaba dhigay waxa ugu dambeeyey aw shaka halnaama aw nacas waxa uu qofkani shakeeyey talow intan imika aada ku haysay barida dhulka miyaad lolootay mise waxa ay ahayd hurdo weyn aw hal naama mumakinan aw kayra mumakin waxaa kalou ku shakiyey markan aada fadhiday fadhigani maki hagaagsanaabu ahaayee mumakinka ahaa ee la odhan jiray fadhi culimaodka waysada aanay ku burayn mise kayru mumik mumakin ayaad ahayd falaa yunqadu intan oo dhan ba iyo masaa'ilkaa kusoo xidhan midna lagama soo qaadaya inay ka burtay shakigun baan tixgelin lahayn oo asalkii un baa loo raacaya macnaa yaqiineed un baa loo tixgelinaya laba aynu halkaa kusoo dhaafay midi waxa uu ahaa wixii qofka ka soo baxay oo dee dhowr nooc ahaa midka labaadna waxa u qofkii caqligiisa isbedelo midka saddexaadna waxa weeye iltiqaau shayin shay oo kulma waa in qalla haba yaraade oo min basharatay rajulin wamraa nin iyo gabadh oo kulma ajnabiyeyni oo kale ajnabiya walow bigayri shahwatin yaan wax maaragtay isu qasadiiba jirin waxaan leeyahay iyaga oo isdoonidiiba yaanay jirin wa qasdin wax qasadiiba yaanu jirin oo qofkani kakala taaba wiysani xataa lisaani carabkiibaas ku jira oo soo gelaya wal ashali iyo gacantii engegnay wazaa-id iyo kii dheeraadka ahaa marka masaladan masaa'ilka khilaafigaabay ku jirtaa dee inay mubdil tahay iyo in kale shaaficiyadu waxa ay leeyihiin waxay ka qaadanayaan aw lamastum nnisaa taabashada dumarka aayaddu ay sheegtay lamsigii haddii loola kacay xagga luqadana taabasho iyo jimaac labadaba uu noqday xagga qur-aanka laftiisana iyo sunnahabana labadaaba uu yeeshay markaasa iyagu waxa ay ku fasireen taabashada noocani inay tahay tii gacantu ay taabanaysa ama labada qof ay taabanayeen halka madaahibta kale ay kaga fasirayaan jimaac iyo galmo marka laakiin la eego mael axaadiis badan oo saxeixoo nabiga ka soo aroortay taqriiban ilaa saddex xadiis waxa ay tilmaamayaan gaar ahaan xaaskiisu inaanay qofka weysjebinayn oo kale waxaa kamid a xadiis ay caaisha leedahay nebigu intuu dhunkaday buu salaada tegay walam yatawada mana weysaysanin waxaa kale oo kamid ah xadiisay caaisha leedahay habeen ayaa nebiga meel wada hurudnay agtaydaan ka waayay dabeedna macnahaynaase intuu igu yar kacay baan daydeeyey gacantaydii baa ku dhacday lugtiisa isagoo sujuudsan oo duca ay sheegtay akhriyaya waxa saddexaad oo kamid ah in ay tidhi hortiisaan mararka qaarkood seexan jiray kolku salaatuleilka tukanayo markaa kolka uu sujuudayana intuu ituujiyo oo gacantiisa igu tuujiyo cagahayga ayaan ka laabanaya cagaha si uu sujuudo marka uu dee istaagana ila tarajooggiisu u dheeraanayaa waa iska kala fisanaya adimada dhowrkaa daliilba waa wada saxeix waxaanayna tusinayaan taabashadii inaanay jebinaynin bay leeyihiin aimadaas shaaficiyaduna waxay leeyihin yaxtamilu waxaa suuragala in mara ka xigtay oo dee shirka wax u dhexeeye waxay yidhahdeen waxaa asal ah waxaa iyagana lagu jawaabay waxaa asal ah inaan mara ka xigin ayaa asal ah amaba dee aan la sheegin wax mara ah oo ka xigtay culimada qaarkoodna way kala qaadeen oo waxay yidhahdeen masel dee taabashadani haddii ay tahay maca shahwa oo ninkani waxuu ka dayayo ruuxan dumara waa ka burinaysa laakin bigayri shahwa hadday tahy ma ka burinayso masalada saasay khilaaf u noqotay laakiin dhinacaa ayay u rajaxantahay marka min xayu adila la eego waliba xagga zawjada marka la eego ajnabiyaadka maaha laakiin xagga zawjada marka la eego amaa dumarkii maxaarimta ahaa iyagu maya shaaficiyada laftigooda ma qabaan in dee ay waysadii dumarkii maxramka ay jebinayaan way kusii xeel dheeraadeen oo markaa khilaafka madhabigaaba ishaaraya bigayri shahwatin walaw bigayri qasdin meelahaaba ha ahaato mid kuwa xataa ragga qaarkood ay kasoo reebeenna waanu ku daraynaa leya markan laleeyahay bashara jidhka qaybtan korunbuu ku dhacaa wixii gudaha ah haaliban laguma tilmaamo basharada marka kuwii gudahana way ku dareeno xataa lisaan ba yidhahan carabki hadduu dee ili ka saarayo oo uu taabto casar carabkiina waa ka jebinaysa waxaa kale ay ku dareen xataa gacantii angegnayd hadii ay taabato iyo laba gacmood hadduu qofkii leeyahy ama fara saa'ida laba gacmoodood macnaha midigta ku yaalla midi ay saa'ida iyo fara saa'ida hadduu ku taabtana waa la mid un waxay kasoo reebeen ilaa sinan iligii mooyaane iyo wa dufran ciddidii wa shacran timihii wa cudwan maqtuucan xubin la jaray kuwayaalahaasi iyagu kuma jiraan bayda oo iligiina dee jirhkii lama odhan karo meel lamsi uu ka suroobayaa baanay ahayn ciddidiina waa la mid oo basharadii baanay ahayn iyo timihii iyo dee xubinkii maqtuuca ahaa ee qofkiiba ka go-ay halkaa yaalay kii dhakhtarka ahaa ee wadwaday ma ka jebinayso iyaga laakiin qudhigoodu markan xajka oo kale dee dadku ay isku dhex darmaan ean la kala saari karaynin waa meelaha kollay tacqiidka ay ka imanaysa ayay kamid tahay wakti dee wayse la ilaashan karaba maaha markaa dee wuu taqliidsanaya madaahibta kale iya waxbay dhaha wayanqudu waa burayaa haramun bilharam dee kii gaboobay marka ah ama harinba dhaho qofkii gaboobay iyo wamayitun kii dhintay kuwayaalahaas iyagu way burinayaan laa maxramun laakiin maxramkii maya oo ma burinayo iyo wa iflun ilmo yar oo laa yushtaha fi lcaada sida caadiga aan la doonaynin oo waxba aan laga dayin sida qaalibkaa haramkaa gaboobay de isaga qudhiisii waa basharadiisi way burinaysaa iyo maydkii oo isagiina waa ajinabi un maydkii laakiin maxramkii iyo ilmihii yaraa ee sida caadiga ah aan waxba laga dayaynin kuma jiraan bu ihi isagu walaw shaka haddii uu shakiyo bu ihi hal lamasa hal lamasa mraa talow ma ruux dumara ayuu taabtay am rajulan misanin am shacran am bashara matimay ahayd wixii a ruuxan dumara ka taabatay mise jid aw ajnabiyatan am maxraman ma ruuxa jinabi ay ahayd mise talow maxram lam yunqad waysadiisii lama burinayo laguma xukumayo annaha intaqada intaqadat waduiisaas inuu buray lagama soo qaadayo hal haddii shakigani u yimid ruux dumara iyo nin xagga ninkun baa la qaalib yeelayaa shacar iyo bashara asalku waa inaanu ka burin un bay ahayd intana masalada ajnabiya iyo maxram masala macnaha masaladii waxay isugu biyo shubanaysaa waysadii ma burtay mise may burin dee inaanay burin ba asal ahayd ilaa la helay yaqiin ay ku burto waxaa lama tixgelinaya shakigan dambe ina alyaqiina laa yazuulu bishak alyaqiinu laa yuzaalu bishak qaacidadii ahayd baa markaa uqsaynaysa araabicu midhka afraad masu farji laadamiy aadamiga meeshaa farjigiisa xaaladiyo kaleda ay ka timaado oo lagu taabto weeye bibatin ilkaf calancsha beerkeeda iyo walasaabici faraha beerkooda khaasatan gaar ahaan walow sahwan ilowba ha ahaado aw bilaa shahwatin ama haba ahaato iyadoo wax dareenaba aanay ulahayn qubulan aw duburan meeshan uu taabtay labadaa midkay doonaysa ha ahaato halka saxaradii halka kaadida dakaran aw unhaa qof lab ha ku yaallo qof dhadigsa ha ku yaallo min nafsihi aw kayri ama isagoo ha ku yaallo ama qof kaleba ha ku yaallo walaw min mayitin wa iflin ku dhintay iyo ilmo yarba ha ku yaallo wa maxalli jabbin meeshii laga gooyeyba ha ahaato wa in iktasaa jildan masalo kale weeye taasi oo sii bilaabaya marka wuu ka hadlay nebigu calayhi salaatu wasalaam tan oo xadiid buu ku sheegay saxiixa midkiin hadduu taabto farjigiisa ama alaabtiisa rag iyo dumar qofkaasi ha ahaadee inay weysadiisu burayso ayay ilaa saddex xadiid kaga soo arooreen xadiid baa markaa jira uu nin su-aalay rasuulku sala allahu calayhi wasalam oo uu leeyahay bal ka waran gacantaydu haddii ay ku dhacdo alaabtaydaa hoose markaa nebigu waxa uu lahaa sidaa wad aragtay xadiidka inamaa huwa bidcatun mink ee waa xubin kaamid oo waxba kaama jebinayso marka culimada qaarkood sida shaaficiyadoo kale waxay leeyihiin xadiidkan dambe ee sheegaya in halkaa marka la taabto aanay waxba ku jabayn ayaa mansuuka axaadiidta horena waa muxkam qolyaha qaarkoodna dee waa kuwa isku daya inay jamciyaan oo matal qofkaan dhar haysan iyo reer baadiha iyo kuwa kagama jabaysa laakiin dadka kale way kaga jabaysaa bay idhahdaan oo ninka saa-ilkaa dadka ahaa ibnu taymiya oo kale waa ka ku jamciyay isaguna bishahwa wa bigayri shahwa oo halkan uu ishaaraya ishaare maatinku eh haddii qofku dee dareen uu ka lahaa markanuu meeshan taabanay waxaa lagu fasiraya xadiidkaa tilmaamaya in uu burayo waysadiisi ay burayso laakiin haddii dee bikayri qad ay gacanta un kaga dhacdo waxaa lagu fasiraya xadiidkan sheegaya inaanay buraynin guud ahaan cumuuman aqwaashu intaasay isugu soo ururaysaa baad mooda markaa qofkani haddii uu qof aadamiya taabto jinkii iyo xayawaankiiya baa ka baxaya inkastoo shaaficiyada qaarkood ay idhahan dee jinkiina waa lamid un oo isaga qudhiisii waa mukalaf bay idhahan marka haddii dee laga taabto isna ka taabto way ka buri un laakiin xaggeenu ka aragnaabaa dee isweydiin leh waaya kuwa jin araggaa iyo dee ayuunbaa malaa lagu fasiraya laakiin xagga bahiimada ama xayawaankii nicmooleyd ahaa mukalafna dee iyadu ma aha asturinina waajibkuma aha sidaa darteed ma khusaynaysa halka bibain lkafi wlasaabic bain lkaf waa inta calan cashow asaabicduna dee waa faraa xaggooda hoose waa intaa kollay islaamku dee aada ku nadaafada ugu dadaalaa markaa meelaha hoos hoosta ah ee cawrada ah saxarada iyo kaada ay kasoo baxayaan mar quraa qofka loo ogol yahay dee inuu taabto waa markaa uu nadiifinayo markaana bidixda inuu ku nadiifiyo oo dee uu nadaafadii guud ahaanba ilaaliyo wey laakiin awqaada kale maya inuu markaa taabtaabto lama ogola sahwi iyo macnaa wuu adkeeyey masaladii intaasoo masalaa istaba socota buu kuleeyahay noocuu doonayaba ha ahaado sabab uun haddii ay ugasho mar uu taabasho ka suurowdo waa jabaysa sahwan aw bilaa shahwatin waa masalada sheekaasi uu sheegay qubulan aw dubura midku doonaya ha ahaado qubulku waa ka hore kaadu ka timaado duburkuna waa ka dambe dakaran aw unha min nafsihi aw kayri xataa ilmihiisa yarna ha ahaado siduu kuuba sheegaya walaw min mayitin wa iflin waa maxali jabin bu hadii qofkii lagaba gooyo oo dee meeshii daloolkii un ilan nadaafadii la ilaalinaya waa isla halkeedii un meeshii wax kasoo baxayena wey waxaa kalood kaba dhigtaa bal intan laftigeeda qaayo wain iktasaa haba huw haba fuulo jildan haragba ha ishuwiyo meeshaas meeshan laga jaray haragba ha fuulo dambo oo dee intaba meesha kolkii hore laga gooyo haddana madaa dee caruuse iyo waxashay garan mayno qofkaasi dadkii wax ka jaray jiray ayaa helay markaa meeshii baa ji jirhba kasoo baxay oo dee harag cusub uu ku samaysay markaa laguma doodi karo dee meeshan berigii hore wax ku oli jireen imika way isbedesha waxba lama odhanaye dee meeshii mar haddii qaadida ay kasoo baxayso waa jildiba ha fuulo oo haragba dusha ha ka fuulo aw ashalla mid angeganba ha ahaado xubinkani oo aan shaqooyinkii loogu talagalay qabanaynin walow maqtuucan mid la gooyeyba ha ahaado oo taa horena waxay ahayd meeshii laga jaray tanina waaba isaga laftiisii oo meel gooniyada yaala wa biyadin shalla haddii la doono haba lagu taabto gacan engegan oo qofkani markan uu gacantan ku taabanayay gacantiisu haba gegnaato ixtiraasaadkii buu markaa bilaabaya laa tarji bahima laakiin xayawaankii iyaga meeshoodii kaadu ay ka imanaysa hadduu qofkii taabto dee waysa kama buraysa walaa biru-uusi lasaabic faraha xaggoodan kore ee dee cidiyaha soo xigtana waxba kuma burayaan oo dee faraha qeybtan hoose ee qofkii ama wax ku taabanayo ama wax ku salaamayo ama wax ku cunayo ayaa aada loo ilaalinaya laakiin xaggan dhabarka maaha ru-uus lasaabic waa faraha madaxooda manaa halkaa cidido laga jaro iyo wamaa baynahumaa faraha meelaha udhaxeeya iyo wa xarfi lcaf cafku dee waa intaa hore gacanta hareerihiisa oo darafyaashiisa aan bartanka ahayn hareeraha iyaduna hadduu qofkii ku taabta ma burayso intaa halkaasuu kaga gudbay walaa yanqudu ma buraya bu ihi wudu'i ma yanqudu bu ihi mise yunqidu qay-un biqay-in kuma burayso waysadii unqaacadii iyo wafasdun waxaan kale la yidhaahdo talaantalka ama tiif tiif sarsarid baynu idhahnaa inagu saddexda luqaba uu leeyahy marka qofkii meelaha dee toobinka u baahan oo kale la sarsarayo marna waxaa lagu daweeyaa toobinta marna waa la sarsaraa si uu dhiig uga yimaado marka haddii dhiiggaasi u ka yimaado dee kii saxrada halkeedii iyo kaadii ka imanaya ma aha ee waa mid jidhkan kale kasoo baxaya ma burayso ma burinayso marka warucaafun samboorkiina ma burinayo wa qahqahatu musallin qofkii tukanaya hadduu dee qosol kor ugu dhawaaqay la yimaado waysadii ma burayso salaada waa gaar iyo waysada ila waxyaaba salaada ka burinaya ayaan qofkii waysada ka burinayn markaa dee madaahibta qaarkood baa qaba in salaaduna ay ka burayso qofkan qosolka dheer layimi waysadiina ay ka jabayso wa aklula markaa waxyaabahan uu leeyahy ma burinayaan waa madhabku sidii ay u arkayeen laakin de waa masaa'il badan baa la isku khilaafsan yahay wa aklu laxmi jazuur mahalkaa hilibka geela cunidiisiina ma burinayso iyo wakayru dalika waxyaabaha kale ee intan baan ahayn kuwa aanu soo sheegnu baa burinaya bu kolka dee hilibka geela cunidiisa oo kale nebiga waa la weydiiyey calayhi salaatu wasalaam maka weysaysanaya ariga ariga maka weysaysanaynaa markaanu cunno hilibkiisa haddaad doonta bu markaa nebigu haddaad doonto ka weysayso geelana ka waran baa la markaa waa ka weysaysanaysaa bu isaga khiyaar muu siinin waana xadiid saxiixa wey salaadii bay markaa sii weydiiyeen meesha lagu tukanayo xerada geela ma lagu tukanaya maya bu xerada ariga ma ku tukan karnaayo haabu ana waa kala qaadan mabaakan geelaa hawshiisaa iska badano inta faraha badan shaydaanka iyo waxa laga yaabaa inay ugu soo gaban karaan amaba de isaguba uu ku durduriyo markaa sidaa darteed ba xeradiisii loogu diiday masaladan haddaba marka uu ka hadlayay alimaam nawowi raximah llah waa kii lahaa labada madhab waxa daliil badan madhabka sheegaya in uu burinayo hilibka geelo waa mujtahid fi madhab shaafici ragga markaa dee ugu cilmi roon buu kamid ahaa sheekhu sheekan laftiisau lahaa waan ictimaadaya markaa kutubtiisa mutawalka ah sida uu ku sheego waxaa ma qarsoona buu leeyahay qoladan inay xagga daliilka min xaysu daliil ay xoog badan yihiin wain kana aljumhuuru calaa khilaafi jumhuur culamaha qowlkan haba khilaafsanaadeen sheegaya jabinta buu markaa dee culimada qaarkoodna markay sii tacliiqinayaan jumhuurtuna ma qabaan bay idhahdaan kolleyba sunne mu-akada ayaa iyaga qudhigooda xataa ka dhigaa in laga weysaysto waman tayaqana xadaan qofka xadat yaqiiniya wa shaka shakiya haddaba fi irtifaacihi xadadkii inuu ka kor noqday fa huwa muxdiu waa qof kaasi waa waysalaya waman tayaqana qofka yaqiiniya duhran in uu daahir ahaa wa shaka ka shakiya fi irtifaacihi duhrigii inuu ka kor noqday fa huwa mutaahir wey halkan waxa uu ku sheegayaa labadan masalo iyo shanta masalo ee ku xigada toddobadaa masalo wuxuu ku muujinayaa ana alyaqiina laa yuzaalu bishak qaacidada odhanaysa meesha haddii yaqiini taallo shaki laguma suuliyo macnaha shakigu meesha kama saari karo yaqiinta waxa la idhaahdo nebiguna waa kii ka hadlaya taase lahaa midkiin hadduu salaada ku jiro oo uu dareemo neefiya wixii lamid ihi inay ka timid salaada ayuu ka bixin amaba masjidka ilaa uu ur dareemo ama sawd maqlo macnaheedu waxa weeye qaacidada asalkeedi weeye ama qaacidada daliilkeedii buu tilmaamaya xadiidku oo ilaa yaqiin la helo inaan shakigii waxba lagu qabsanayn marka halkan waxa uu kaga hadlayaa toddoba masalo labada aynu carabka marin ay usoo horeeyaan ta u horeysaa waxay ku leedahay haddii uu xadas yaqiiniyo qofkani wuu dee ogaa saaka markuu gurigii kasoo baxay in uu bilaaweyse ahaa taasi waa yaqiin meesha u taalla laakiin waxa uu ka shakisan yahay war talow miyaad weysaysatay talowdaasbu ayunbuu ka reebaya miyaad weysaysatay daa dambee shakigaa ayunbuu ka jaraya marka macnaheedu waxa weeye yaqiintiisii horunbuu raacaya dee weysun baa laga maarmaa waa inuu weysaystaao markaas waa ka tan dambe ah waman tayaqana uhran wa shaka fi irtifaaci fa huwa mutaahir waata hore cagsigeedu oo wuxuu yaqiinsanaa inuu weyse qabay laakiin waxa uu shakiyey inay ka jabtay yaqiinta horunbuu raacaya oo wuxuu ka soo qaadaya in uu yahay mid daahir ah oo dee macnaa uu iska tukan karaa cibaadadii kolleyba se waxa macruuf dee shakiga qudhiisa inuu meesha ka saaraan inay haboon tahay dac maa yariibuk ilaa maa laa yariibuk wixii kolleyba ku shaki geliya iskaga tag markaa in iska weysaystaa mar leyba way sii fiicanta ee xukumka waajibnimo wixii loogu leeyahay dee wixii usii fiican baa lagu kala saaraya labadaa masalo waa kuwa kuwana haddaba isku yar noqnoqonaya waa ilaa laba toddoba masalo labadaasi usoo horeeyaan wey oo baabkaa shakiga iyo yaqiinta un huseynaya kuna wada arooraya mar walba in shakiga la tuurayo yaqiintana la qaadanayo ilaa waxa weeye qawaaciddii caamka ahayd ee shareecaddu ay lahayd wey wain tayaqanahumaa labadoodiiba hadduu yaqiiniyo wa shaka fi saabiqi minhumaa kii horreeyey buu garan waayey fain lam yacrif haddii aanu haddaba garanin maa kaana qablahumaa wixii kasii horreeyey aw carafahu ama wixii kasii horreeyey buu gartae wa kaana duhran buu ahaa welibana dee duhri ha ahaadee wa kaana caadatuhu tajdiid alwudu caadana waxa u ahayd inuu weysaysto labada masalada lazimahu lwudu inuu weysaystaa waajiba yaqiinta waa sidaas masaladani waxaa laba masalo halkan ku sheegay waa in tayaqanahumaa iyo lazimahu lwudu intaa laga gaadho waa laba masalo oo labada masaleba waxa yaqiintu ay odhanaysaa ha weysaysto qofkaas marka yaqiintiisii loo raaco sidaasay sheegaysa ninkani kolkii hore waxaynu soo marayna hadduu mid un yaqiiniyo laakiin labadaba uu yaqiiniye maanta oo inay waysadii ka jabtay iyo inuu weysaystay labadiiba waa yaqiinsan yahay oo meel geligaasa buu iska joogay oo halkana wuxuu ku arkay kaadidiisiiba halkana taada halkana wy waysadii uu ku weysaystay buu ku arkaya dee shaw uu fikirayayo ile bani aadamku way iska noocyo badan yihiine wuxuuna ama qof baa usheekeynaya wuxuu kala garan waayay mid horreeyeyba ama waktibaaba kasoo wareegayba labadiiba afartoodii iyo raadkoodii wuu haya waana yaqiinsan yahay labadoodiiba midna shaki kagama joogo kagama jiro laakiin keebaa horreeyey ayay arrintu keebaa horreeyey ma ah ee labadoodiiba yaqiin u hobaa wuu ka tegayaa markaa labadoodanba wixii ka horreeyey buu u gudbayaa si uu u helo waxaa ka horreeyay inuu duhri ahaa iyo inuu xadas ahaa si uu u helo taa markaa waxaa ka horreeyey ayaa dee laba arrimood noqon kara inuu garan waayo iyo inuu garto haddana waxaan ka horreeyey labadoodii yaqiini laakiin wixii ka horreeyay markuu ufikiray uu dhaafay duhurkii bay tani ahayde saaka markuu ukacay ayuu garanba waayey wax ka horreeyey markaa de ha iska weysaysto weeyaan waxaana odhanaysaa taasi fain lam yacrif maa kaana qablahumaa lazimahu lwudu wey lazimahu lwudu baad soo qadimanaysa kol hadduu ninkani labadan yaqiiniyo wixii ka horreeyeyna uu garan waayo waa shaki loo geeyey shaki marka labadan shakiba ha iska turo ha raaco markaa ha weysaysto taasi waa midh fain lam yacrif maa kaana qablahumaada wey aw carafa hudan dambe waxay noqonaysaa uu gartay ninkii wakaana duhran labadiiba uu yaqiinsan yahay inuu weysadii ka jabtay iyo inuu weysaystay labadiiba uu yaqiinsan yahay wuu isku dayay bal in ogaada wixii ka horreeyey wixii ka horreeyeyna duhri buu noqday oo inuu weyse qabay bay ahayd hase yeeshee waxa soo soko maray caadadiisu waxay ahayd inuu weysada cusboonaysiiyo in had iyo jeer isagoo iska weyse qaba oo haddana dib u weysaysto mar haddii taasi ay timi waxaa laga soo qaadayaa in isagiioo duhrigii hore leh wayse qabna uu raaciyey xadasna ka dambeeyey xadasna uu ka dambeeyey markaana waa lazimahu lwudu oo kol haddii ninkani uu wixii ka horreeyey labadan shay u gartay inuu duhri ahaa laakiin uu caadiyan tajdiid lwudu samayn jiro waysada cusboonaysi cusboonaysan jiray waxaa dhici karaysa in isagiiyo wayse qabay wayse qab kale uu ka dabageeyo xadaskan uu yaqiininayeyna uu ka dambeeyo markaa uu ka dambeeyo marka ha weysaysto kolkaa waa labadaa masalo labadan u lazimahu lwudu raaciy dib ugu noqo wain tayaqanahumaa labadoodiiba hadduu yaqiiniyo washaka fi saabiqi minhumaa kii horreeyuu garan laayay fain lam yacrif maa kaana qablahumaa wixii ka horreeyeyna hadduu garan laayahay ways ha weysaysto aw ama se carafa huwa kaana duhran wixii labadanba ka horreeyey wuu gartayoo waa inuu wayse qabay laakiin waxa raacay wa kaana caadatuhu tajdiid alwudu ay caadadiisu ahayd lazimahu lwudu labadaa masalo laba masalo oo kale ayuu isagana soo wadaa oo uu odhan doono waxa weeyaan mutaahir ayuu odhan doonaa fain lam yakun caadatuhu tajdiid alwudu caadadiisu haddaan ahayn inuu waysada cusboonaysiiyo aw kaana ama maa qabligii wixii ka horreeyey labadan shay ee la yaqiiniyay baa wuxuu ahaa xadahan buu ahaa fa huwa alana mutaahir imika waa inuu wayse qabo labadan masalo midba gaar aynu qaadnay waxa weeye midi waa tan imika inagu soo xigtay cagsigeed ninkani waysadiina waa yaqiiniyey wayse la-aantiina wuu yaqiiniyey wixii ka horreeyey buu dib ugu noqday oo duhri buu ahaa laakiin caada umuu lahayn inuu wayse cusboonaysiiyo dee wuxuuna lagu xisaabtamaya markaa duhrigii hore oo fa huwa alana mutaahir mar hadduu xusuusta wixii ka horreeyey labadoodaba inuu duhri ah laakiin waysadan aanu cusboonaysiin jirin dee yaqiintaa horu baynu ku xisaabtamayna ee ahayd duhriga labadan isku qasma ee laga shakiyeyna waa laga dhex tuuraya laga dhex tuuraya labadan taasi waa taa aw kaana xadahan tanna waxa weeye markii uu labadoodan ba yaqiiniyey ee uu u noqday wixii ka horreeyey ayuu wixii ka horreeyey xadat noqday inuu wayse la-aabe saaka gurigii isagoo bilaawaysaabuu kasoo baxo u gartay taa goor dhaweydna waa kan labadan sameeyey labadoodiiba halkan ka muuqanaya marka labadoodan uu kala garan waayo buu ka takhalusaya xadadkiisa aku ku xisaabtamaya afwan fa huwa alana mutaahir macnaha taasi sidaa aada ufikirayso cagsigeed wey sidaa aada ufikirayso waxay ahayd haddii xadadkaasi horreeyey in xadadkii lagu daayaabe goorta dhaweyd waxaynu ihi markuu duhri horreeya tasdiid lwudu aanu caado ulahayn duhrigi ha lagu daayo imikana wixii maa qabliga ahaa in labadan shayba ka horreeyay baa noqday xadas kol haddii uu kaasi xadas ahaa waxa laga soo qaadayaa inuu maanta wayse qabo oo xadadkaa hore yaqiin baa loo hubay ko inuu weysaystayna yaqiin baa loo hubaa waa laba dee yaqiintan dambe ee weysaysigaabaa lagu dhaqmaya shakigan uu shakisan yahay xadadka kale baal soconayana meeshaa laga t laga tuuraya in samaaxadii inay k ka muuqato ayaa markaa ku jirta meesha waxay ninkani waayahay aw kaana amaba waxau ahaa waxaan horeeyay xadahan waxaan labadoodaba ka horreeyay hadduu xadat ahaana fa huwa alana mutaahir oo macnaha xadadkaa hore yaqiin baa loo hubay waxa labaad oo yaqiin loo hubaa inuu weysaystay waysadaa dambea la tixgelinaya oo kan kale isaguna ka ag muuqdayna kaana waa laga dulboodaya marka adigu waa ilaa lix masalo toddoba masalo meelaha oo labana uu ku yidhi wuu daahir buu yahay labana uu ku yidhi waysaa ku waajiba labana uu ku yidhi yaqiinta la raacay saddexdaas waa masaa'ilka yar adag bay ka mid tahay ee marka la eego babl tahaara waxay suwar isku noqnoqonaysa oo qaacidooyin xoogaa ay ka samayn jireen aynaa wakti wahay waman axdatha qofka waysadu ay ka jabta xaruma calayhi waxaa ka mamnuuca asalaatu inuu tukado iyo wa sujuudu tilaawati washukr sujuuddii akrinta qur-aanka iyo sujuuddii shukriga sida sujuudda sad oo kale watawaaf inuu kacbada wareegaana waa ka xaraam wa xamlu lmusxaf misxafkan qur-aankaa qaadidiisuna waa ka xaraam iyo inahan kale ee misxafka lasii xidhiidhaaba haddii dee qofkani oo waysela yahay salaadii ma tukan karayo hadduu biyo helana de ha ku weysays hadduu biyola yahayna dee tayamunkii ilahay ufasaxaha isticmaala laakin isaga oo aan waxba samaynin dee iyo cibaadadii geli dee nusuustana taasi way ku cadday qur-aanka iyo xadiidkaba warka hadalkama jooga taa sujuudu tilaawa iyo sujuudu shukriya baad moodaa inay iyagana ka yar murmayaan culimada dawaafkana isagana inuu qofkii daahiriya waa laga maarma nusuusta sariixisay tilmaamaysa xagga xamlulmisxaf marka la eego qur-aankan kariimka akrintiisa iyo qaadid waxaan leeyahay qaadidiisu halkan ka hadlay akrinta layskuma khilaafsanaa inay u banaan tahay qofka hadduu bilaaweysa yahay wuu akrii karaa laakiin qaadida iyo taabashada waxay daliishanayaan madhabku xadiid uu nabigu alayhi salaatu wasalaam ninuu yamaan diraya ku yihi qur-aanka yuu taabanin ilaa daahir qof daahira mooyaane waxaa kalay daliishanayaan aayadii ahayd laa yamasuhu ila lmutahharuun labada daliilba laakiin waa muxtamil amaba nas kuma ah masalada kuma cadda laakiin waa daahir bay ku yihiin oo xadiidka dee marka dalaaladiisa la eego qaarkood waxaaba ku fasireen dee daahirka in looga jeedo qofka muslimka ah qaar kale waxa ay leeyihiin waa kii xadadka yaraa ka daahir aha qaar kale waa kii xadadka weyn ka daahir qaar kale waxa ay leeyihiin nijaas jidhkiisa ku dhacdo waa kii ka daahir aha intaasoo faraarood oo tafsiiri kol haddii ay galeen kuma cadda xadiidku aayadda laftigeedana laa yamasuhu ila lmutaharuun waxaa lagu fasiray iyagana malaaigta oo lawxul maxfuudkaabuu noqonayaa bay leeyihiin damiirkuna fi suxufin mukaramatin marfuucatin mutahara taasun bay lamid tahay bay leeyihin idan markaa masalada daliil ku cad oo tilmaamaya inaanu qofku taaban karaynin ma jiraba laakiin midhka macruufka ahi waxa weeya aimada sidaale laftooda ay sugayaan in mar layba ay aada u wanaagsan tahay qofku isagoo daahir ah inuu qur-aanka akriyo taabtana waxaana taa ay usoo daliishanayaan axaadiis saxiix oo dhowra oo tilmaamaysa nebigu calayhi salaatu wasalaam in had iyo jeer dikriga uu la iman jiray marka uu daahiriyo oo nin baa salaamay rasuulka markaasaanu kaba qaadin ilaa uu gebagabaystay markuu gebagabaystay buu salaamtii ka qaaday dabeedna wuxuu u sheegay inuu dikriga diidayo inuu carabka mariyo isagoon daahir ahayn mar kale isagoo weysiisanayo nin salaamay nebiga calayhi salaatu wasalaam umuu jawaabin ilaa uu weysada dhameeyey sababtana taasun buu ugu sheegay markaa kol haddii ay dee dikrigii la yidhi ha loo weyse qaato dee shaki kama joogo qur-aankuna inuu yahay dikriga kagu weyn innaa naxnu nazalna dikra wa innaa lahu laxaafiduun shaaficiyaduna waxaad yar moodaa masalada markay sheegayeen inay aada ugu dheeraadeen oo iyadoo dee aan adiladeedu aada badnayn ay ku dheeraadeen haddana waxamlulmusxaf in inuu taabtaamo ma inuu qaado uma banaana walow bicilaaqati bahashan sidahaba ha ahaato cilaaqada wata aw fii sanduuqihi ama sanduuqan yar bogoskaa uu ku jiraba ha ahaado wamasuhu taabashada qur-aanka sawaa wamasuhu taabashadiisiibaa ayaan banaanayn taa hore qaadid bay ahayd tanna waa taabashadiisi sawaa waxaa isku mid a almaktuubu bayna alasturi waalxawaashi qur-aankii sadarada dhexdooda lagu qoray iyo xaashida koonayaasha xawaashidu waa darafyada waraaqda kii lagu qoray isagana lama taaban karo wajilduhu haragan kore ee misxafka dusha kaga duuban ah lama taaban karo wacilaaqatuhu iyo wixii lagu laalaadin lahaa taa horena dee in lagu qaadaaba ahayd tanina waxaaba weeyaan dhegtiisa misxafka dushiisa suran inaan laba taaban karin wey oo midda horena waxay la xidhiidhsanayd xagga taabashada ta dambena waxay la xidhiidhsan tahay ta horena xagga qaadida iyo ta dambena xagga taabashada wa khariidatuhu waxa kaloo iyadana aan la taabanaynin wixii lagu jaldiyey iyo wa sanduuquhu meeshii uu ku jiray wa huwa fiihima isaga oo sanduuqa kudhex jira ama khariidada lama taabanba karo wakadaa sidoo kale yaxrumu waxaa xaraama masu waxamlo in la taabto la qaado maa kutiba qur-aanka loo qoray lidiraasatin in la akristo hadduu qofkii udhiganayo inuu akristo oo uu barto iyadana maba taaban kara kaa walow aayatan aayad ba ha ahaato kala wixi wakayrih qur-aankii looxa lagu dhiganaya ama hayrihi xaashiyaha isna lama taaban kara iyagu way nag bay kasii wada dhigeen wayaxilu waxaa xalaala xamlu musxafin fii amtica isagoo alaab ku jira in la qaado saa darteed baad arkaysa wadaadadii hore in qur-aanka had iyo jeer markay galka ku sitaan makiinadihiisa iyo muraayadaha iyo irbadaha iyo waxaasu duuba ayaa ku dhex ridaya waxalla waxaa xalaal noqday xamlu daraahima wa dananiira wa khatam wa thawb dir daraahimtu waa shirimadii danaaniirtuna waa kuwii kale iyaguna dahabka ahaa fargalkii iyo maradii kuwaasoo kutiba calayhina alqur'aan oo qur-aanka lagu qoray iyaga waa la qaadi karaa bui wa kutubi fiqhin wa xadiiin wa tafsiirin kuwana waa la qaadi karaa oo fiiha qur'aan qur'aan uu ku yaallo uu ku qoray bishardi an yakuna kayru lqur'aani qur'aanka waxa aan ahayn agsara waa inu badayn oo matal tafsiirka iyo sharaxa kale iyo wixii aan aayadaha ahayn waa inay badan yihin markaa masalada xoogaa baad moodaa inay yar adkeey wa yumakanu waa loo suuro gelinaya addabiyu ilmihii yaraa almuxdiu haddii aan weyse qabin min xamlihi wamasi inuu qur-aankii qaado oo dee uu taabto si u akristo uga faa'iidaysto kii qaangaarhka ahaan wey ka loo diidaya walaw kataba muxdithun aw junubun hadduu qoro kii bilaa weysada ahaa ama kii janaabada lahaa qur'aanan buu qoray walam yamasahu mana taabanin halkii uu ku qoraya aanu taaban walam yaxmilhu mana qaadin jaaza dee way iska banaanta muxuu ku qoray markaa dee computerka waa iska dheh kamerigaana aqoonan laakin way sii sawireen amaba teebkiiba ama gacantunbu kor uga haya oo dee midba xaashido hay si kastaba ha ahaato ee haddii aalla uu ku qoray oo aanu taabanay anagu taabashadun baanu sheegaynaa baydhan iyo qaadida laakin haddaanu labadaa midnaba la imanin dee qor-aanku waa isaga banaanya walaw khaafa cala lmusxaf kitaabkii qur-aanka ahaaba uga baqay qofkani min xaraqin aw qaraqin in xaraq ku dhaco oo gurigii ku gubto ama qaraqu ku dhaco oo dee biyihiiba uu ku dhaco aw yadi kaafir ama mid gaali uu taabto ayuu ka baqday aw najaasa ama inuu najaas ku dhaco qur-aankii uu ku xaqirmayo ayuu ka baqday wajaba akduhu inuu misxafkii qaadaa waajib bay ku tahy maca alxadai waljanaaba isagoo bilaaweyse ahoo dee janaabada inuu qur-aanka badbaadiyo oo meelaha lagu xaqirayo uu ka badbaadiyo ama uu ku baaba-ayo waajib bay ku tahy in lam yajid haddii aanu helin mustawdacan lahu meel uu dhigo hadii laakiin uu helayo meel kale uu dhigo de intuu halkan ka badbaadiyo meesha kale dhigo ama intuu meeshan ka qaado qof daahira u dhiibi mustawdacan lahu meel uu dhiga wey mustawdaca ila bakhaarkaba xun baa la dhigtaa marka mustawdac lagu magacaabo laakin yatayamamu in qadara bu intaana uu kasii daba tuuro hadduu kalena de ha gebagabaysta bu fursadda hadday u saamaxayso ha sii gebagabayso dabeetana haku qaadida ha ugu talagalo wayaxrumu waxa xaraama tawasudu in qur-aankii la barkado iyo wakayrihi min kutub alcilm kutubtii cilmiga iyo qur-aanka kariimka ahaba inuu qofkii barkimo ka dhigto waxay keenaysaa inuu dee ku ciyaarayo ku dheeldheelayo sidaa darteed de inuu ixtiraamo waa bale midh meesha ku jira wey waman yucadim shacaa'ir allahi fainaha min taqwa lquluub shacaairta ilaahay oo calaamooyinka diinta ilaahay waaweyn oo la weyneeyo la wanaajiyaa waxay ka mid tahay min taqwa lquluub alla kacabsiga ayaa keenaya inuu qofkani tixgeliyo weyneeyo marka kolley maamuuska way mudan yihin tuurida iyo waxyaabahaas in laga ilaaliyo la hagaajiyo baabu qadaai lxaaja halkana waxa uu ku xuseyaa dee qofkii siduu umuraadsan lahaa ile qofkii bani aadamka ahaa fudalaad baa ka soconaya oo marka uu xaggan wax ka cuno xaggii kale inay ka dhaafaan baahi weyn buu u qabaa sidaa darteed ba hadduu meel galo ama guri uu dhisto meel kale oo isagana dee uu wixii uu cunayay iyo kusii isticmaalo ku rawusho inuu helo wey waa daruuri bani aadam dhibaatooyinka haysta intuu adduunyada jooga ayay ka mid tahy laakiin marka uu jannada tagunbu ka ayun bay ka haraysaa taasi hawshaa bal haddaba dee adabta uu maraya iyo akhlaaq wanaagga la doonayo qofkii inuu hawshan u guta iyo siduu dee xayawaanka uga bayri lahaa xayawaanku halkaasun bay kusaaleeyaan ayaa halkan la xusaya iyo nadaafadda islaamka qofkii uu u jilay yundabu waxaa la suneeyey buri limuriid ilkhalaai qofkii doonaya inuu suuliga tago an yantaqil an yantacila inuu dee kabagashado oo dee aanu caga cadaanin ilaa meeshii waxaa iman karaa nijaas baa markaa iman karta markaa si aana cagihiisii unijaasoobin oo meeshuu ka baxay aan ugula soo noqonin dee waa inuu horta sii kabagashada ilaa licudrin dee cudurdaar yimaada mooyaane oo dee cudurdaarkii waxaa kamid a dee in qofkii aanu kabtiiba gashan karayn inuu cagtiisii nabaran leedahay wayastura ra'sah inuu madaxiisa asturaana way iska fiican tahay bu liannahu warada min ficlihi sala allahu alayhi wasalam labsu nicaali wasadru ra'si nabigay kasoo aroortay uu leeyahy macnaha takriijkeeda muu sheegin dee darajada xadiidku uu yahay xadiid walba ilan la qaadan maayo wayunaxiya inuu iska dheereeyo maa fiihi dikru llahi warasuulih magaca ilaahay iyo magaca rasuulku shay ay ku qoran yihiinna inaanu suuliga la gelin baa wanaagsan iyo wa kullu ismin mucadam magac kastoo la weyneynayo ka asmaai alambiyaai walmalaaika oo nebigu uu iska siibay buu leeyahy fargalkiisii ay ku qornayd muxamadun rasuul llah intaasaa dee shaabadii baa ku qornay moxamed rasuul allah saddexaasaa isku baaldhignaa gooba ah marka istan buu ahaa waxbuu ku shaabadayn jiray oo dee xafiiskiisa marka uu idaareynayo ama maamulayo boqorada iyo dee risaalooyinka iyo waraaqaha u dirayo ilan dawlad buu hogaaminayay nebigu calayhi salaatu wasalaam kaamileh wadaad meeluu yuururo mu ahayn ayuu dee ku shaabadayn jiro markii lagu yidhi dee idaare ahaan ama maamul ahaan ma aqbalayaan dadkaa boqorada ah ee loo diraya waraaqaha haddaanay shaabad lahayn ayuu dee samaystay shaabadda ah markaasuu dhag kusiin jiray nebigu calayhi salaatu wasalaam marka xadiidku inuu dee shaabadaa lahaa waa saxiix qaybtaa hore laakiin qaybtan dambe ee tilmaamaysa inuu iska bixin jiray markuu suuliga galayo ayaa macluul ah oo muxadisiinta dee qolada asxaab takriij ay sheegeen inay macluulta waanahan ku daliishanaya isagu fain dakala bilkhatam haddii uu fargalkii la galo dee ay ku qornayd ismi mucadamin dama kafahu caleyh kafku ku laabaya oo fargalka haddii halkaa faska ee wax ku qorayn dusha marsantay xagga calan casha beerkeeda u wareejinaya dabeetana gacantu ku qarinaya dama kafahu caleyh gacanta xaggeeda hoose intu mariyu ku duubaya wayuhayi-a waxaa kale oo sunno ah inuu markaa diyaarsado axjaar alistinjaab dhagaxaanta istijada oo waraaqaha dee berigaa iska yaraa amaba aan jirinba dee imika haddii aan dhagaxaan aanu qofku isticmaalayna waraaqaha iyo qalabka engegan uu isticmaalayo ama kuwan loogu talagalay saralka inuu kuwaa iska sii diyaarsado oo ilan goordhow ma kickici karaya way haboonta wayaquula inuu yidhaahdaa sunna ah an yantaciladaasay ku wada cadfayin ficilada nasbisani inuu yidhaahdo cinda dukuuli marka uu gelayo bism illaah allahuma inii acuudu bika min alkhubuti waalkhaba'is wa cinda alkhuruuj gufraanaka gufraanak alxamdu lilahi aladi adhaba caniya aladaa wacafaani bismi illah inuu bisinka ilahay istaaxuso allahuma inii acuudu bik ilaah waxaa kaa deyrtay oon kaa magan gelaya min alkhubus shaydaanka labiyo walkhabaaif shaydaanka dhadig ama min alkhubusi shayga xumaanta ah iyo walkhabaaif xumaanyaalaha baday badan ee isdulbaxa oo qofkii dee halkan uu kusii socdaa laga yaabo jin iyo dee meelaha inay wax joogaan sidaa awgeed waa inuu mar walba bisinka ilaahay ku galaa oo cawradiisii waxa qarinaya ee indhaha jinka iyo cawradan kala qarinaya bisinka dad adagu arkaysa saatirku inuu yahay maradan saatirku kaama ahe waa dikriga wey markuu kasoo baxayana waxa uu leeyay gufraanak atlubu gufraanak ilaahay ou dembiga inaad iga dhaaftaan doonaya wixii gafa iga dhacay alxamdu lilah mahad ilaahay baa leh aladi ilaahay baa mahadle adhaba caniya aladaa wixii dhibaya iga tagsiiyey wacaafaani iguna caafimaadiyey dee wixii igu hadhay bay ka dhigantay amaa baqiya ayay fuqahada qaarkood ku daraa laakiin waarid ma aha sidaa darteed baanu sheegin wuxuunay ka dhigantahay wacaafaan iyo caafimaadiyey dee intii igu hadhay ina igu caafimaadiyey ila haddii imika qofkii istuulkiiyo wixii kaadiiyo wixii ka imanaya ay ku joogsadaan saxaradii kaadidii dee waxa ka dhacaya daktaroo dhan baa isu imanaya haddii ay kusii dhekanaadaanna dee dayurad baaba loo baahanayaaba deg deg loogu qaado qofkii ama in gatitar iyo wax laga keeno adiga arkay si hawsha ka dhaca in gurmadku badanaya hadii la yidhaha balkaadidii baa ku dhegtay oo way ka iman weyday dee waa musiibo weyn wey wayuqadima markaa ilaahay dee nicmadaa uu siiyey qofkii inuu ugu mahadnaqo wey wayuqadima inuu horumariyaa wanaagsan daakilan markuu gelaya yasaarahu bidixdiisuu horumarinaya wakhaarijan yamiinahu markuu soo baxayana dee midigtaa soo horumariya sida xadiidkaba ku cad walaa yaktasu gooni kuma aha dikru dukuuli lilkhalaai wlkhuruuj khalaagan marka la gelayo iyo marka laga baxayo dikrigan aynu soo sheegnay aynu nidhi waa u gaar kuma gooni aha iyo wa taqdiimu lyusra walyumna midigtan la yidhi waa bidixdan la yidhi waa la horraysiinaya iyo midigtan la sheegay iyo wa tanxiyatu dikri اllahi tacaala iyo wa rasuulihi ilaahay iyo rasuulka xuskoodoo la iska daayo intaas oo arrimoodoo aynu sheegno aynu yidhi gudka laguma samaynayo kuma gooni aha bil bunyaani dhiska un halkaa dambe markaas ayuu tacaluq noqonaya walaa yaktasu kuma gooni aha intanoo arrimood aynu yidhi suuligaa lagu isticmaalayaa bil bunyaani dhiska ila qofkii marna xaajadiisii wuxuu ku gudanayaa meel banaan oo dee gelay buu joogaa iyo qarfada marna dee magaaluu joogaa dhismuu isticmaalaya marka arrimahan aynu kasoo hadlayno dhismahoo keliya laguma isticmaalo ee qofkii hadduu xataa kharaabadaha marayo ama meel geliya uu de isticmaalayo wuu dikrigan wuu la imanaya kii gelid iyo kii kabixida iyo lugta ilaalinteeda iyo wixii o dhan si buu isticmaalaya maba kan kuu sheego waxa uu ku yihi bal yushracu bisaxraai aydan halkii banaanayd marka uu marayana dikrigan waa in isticmaalo ogaado walaa yarfacu thawbahu maradiisana faydan maayo xataa yadnuwa min alard ilaa uu dee dhulka u dhawaado dhulka jeer uu udhawaado ma faydanayo banaanka banaanka markii la jooga dadka duruuftu qabsatay ayay yidhahdeen lamana fayto lamana fogaado markaa wuxuu qofku inunbu ka qaadanaya wuu fogaanayaa faydanna maayo taa weyta uu sheegaya isagoo fogaaday ayaan weliba faydanayn waaya xataa yadnuwa min alard jeer uu dhulka u dhawaado wayurkiyahu marada waa inuu sii daayaa qabla intisaabihi intaanu istaagin hadduu xaajadiisii dhamayd iyo istishadiisi iyo wixiis markuu doonayo inuu istaago isagoo dee maradiisii u laabantay waa inaanu istaagin waa inuu intuu dee dhulka ku dhowya sii daayaa si aanay cawradiisii u muuqanin qofkan waa sida nabigaba kusoo arortay calayhi salaatu wasalaam wayactamida fi ljuluusi calaa yasaari markanuu fadhiyo dhinaca bidixdu cuskanaya waa qayb caafimaad ahaana buu ku daray marka mar akhlaaqday la gelaysa marna caafimaadka mar waa qadiyad ku saabsan xagga khuluqa marka caafimaad ahaan kolka la eego kolkan uu qofkani fadhiyu dee saxaradiia waxaa gudanaya waanu dhinaca culayska u badiyaa bidixda dhiciradiiyo dee waxu badanba dhakhaatiirtaa la weydiin doonaa adigu waxay iyagu ku cilaynayaan soo bixidda waxaan ka imanaya u sahlantahy taas marka dee bahalahan la isticmaala suuliyaasha kan fadhiga dheer leh qorshaha uguma jira fuqahade maogta kaasi waa nin meel dhexe un wixii ku samaynayo ku dhegan yahay ee waa kan gaaban sidaa darteed baa dee dadka qofkii aada u dadaalaya kaa gaaban u isticmaala inta badan oo ay dee caalamkan ugu sameeyaan labadaba dadka muslimiinta haaliban kaa gaaban bay u badan yihin ee qofku ka baruursanayo marka labada meeloodba way ugu sameeyaan way ugu talagalaan dhinaca bidixdu macnaha lugtaan midigtana waa yar taagaya tan bidixdana uu isticmaalaya walaa yuqiila in aanu sii raagin baa haboon maxaa yeelay dee si aan wax dhibaataha ugu imanin caafimaadkiisa walaa yatakalama in aanu hadal ayaa markaas haboon oo nabigu calayhi salaatu wasalaam marka la salaamo iyo ma radii jirin oo salaamta muuqaadi jirin mana hadli jirin faida inqaaca albawlu marka dee kaadidii ay ka joogsato masaxa biyasaarihi gacantiisu ku masaxayaa min duburihi ilaa ra'si dakari xaggaa dambe laga bilaabo ilaa xaggan dakarka loo soo kaxeeyo waxaa laga yaabaa inuu qofka dee haddii aanu shuraaxda iyo ufiirsan ama talaqi aanu kulahayn inay isku daba rogto oo in gacanta wixii lagu masaxayo ku qaato saddex xabashid waxa weeyaan meesha wuxuu uga jeedaa ma taabsiinayo meeshii saxarada ay kasoo baxday meeshii kaada ay kasoo baxday gacanta ma taabsiinayo laakiin wuxuu ka hadlayaa qofkii si ay kaadidii uga soo dhamaato waa kana ugu fadhiya markaa kolkay kaadidii ka dhamaato waa inuu si aada iyo aada u sahlan qasabada qaybteeda dambe xiniyaha ka dambaysa inuu aayar gacanta sidaa usoo yaro mariyo ilaa degerka macnaa kaadidii ku hadhay halkaa gudaha si ay usoo wada dhaafto qasabada ayuu uga jeedaa ila meeshu waa tuube tuubadana biyo ku hadha lagama waaye aayar hadiyo jeer markaa ka shurto waa kuwa xun baa kugu sii daata markaa si yar oo iska basiid ahoo fudud ayuu xaggaa xiniyaha dabadooda ilaa qasabada xagga hore ayuu saa usoo yaro marinaya gacanta isagoo meeshii kaadiiyo meesha saxaabada kusoo baxday dee aan taabsiinay gacanta qorshe uu ka hadlaya waa noo caawiye faida nqaaca lbawlu masaxa biyasaari nimankan fuqahadu dee waxba kama xishoodaan in allaha laa yastaxyi min alxaqi shaya ruux dumaraa soo araarinayso nabiga utime masalay weydiinaysa markaasay tihi nebi maxamedow ilaahay kama xishoodo xaqa e ruuxa dumarahi habeenkii markay isku jinaabooto ma lagu leeyahay mayri de caaisha waa tii afka qabsatay lahayd na dumarkiibada ceebaysee naga aanu wey markaasu dabeedna nebigu lahaa ha haddii ay biyo aragto dee waxa laga yaabaa inayn dad badaniba taa ku adag tahayba ama aanay aaminsanayn dee dumar inay iyaguna biyo arag oo kale leeyihiin nebigu de laakin waa taa kasii waramay calayhi salaatu wasalaam ilan dhakhtarna wa ahay kolka tuu sheegaya waa taa inu saa usoo yaramariya ilaa ilaa ra'si dakari dee meeshii caafimaadkii si aan waxu yeelinna dadka qaarkood baa matal qolyahan kutubaha fiqiga iyo aada isugu adkaya tatabucooda waxa laga yaaba inay huluwi kusii yaro sameeyaan dabeed hadduu siduu dee u duugayo meel tuf leh waxaaba laga yaabaa in dee kaadidiiba ay jeegsan weydo oo dhibaataba ay timaado wayunsira inuu saa u yarlululo bilutfin si debacsan oon waxyeelo lahayn talaata saddex jeer saddex jeer un buu aayar saawir dhaqaasinaya qasabadiisa hore haddii ay ruux dumara tahayna iyadana qaybtaa hore ee masaanada ama kaadi haysta ayay aayar saa u taabanaysaa si ay wixii ku hadhay uga yimaadaan marka waxay intan oo dhan kasoo qaadanayaan fuqahada xadiidkii saxiixa ayuu nabigu yuri calayhi salaatu wasalaam mara nabiyu biqabrayn faqaala inahumaa la yucadabaani wama yucadabaani fi kabiir ama axaduhuma fakana laa yastatiru min albawl wafii riwaayati ukhra fakana laa yastabri laba xabaalood buu soo maro markaasaa dig iyo damta ka baxaysu isagu maqlaya oo dadku aanay maqlayn markaa nabigu waxa uu leeyay labadan xabaalood labadan ina ku jira waa la cadaabaya wax dadku ay arkayaan inuu wen yahayna laguma cadaabaye waa shay dadku ay fudaydsadaan midig bahasha nabimiyanimada la yidhaahdo iyo isku dirka ayuu isticmaali jiray ka kalena bahasha kaadida la yidhaahdo ayaanu iska ilaalin jirin markaa sidii kaadida la isaga ilaalin lahaa si xadiidkaa loogu dhaqmo un bay uga hadlayaan fuqahada baabka walaa yabula qaa'iman bilaa cudri haddaan wax cudurdaari jirinna inuu sarajooga ku kaajo ma wanaagsanaa buuri nabiga way ka soo aroortay calayhi salaatu wasalaam inuu sarajooga ku kaaji sida uu tilmaamaya xadiidka saxiixa saxiixu muslim ku sugan ee uu warinaya xudayfat bnulyaman waxa uu leeyahy nabigu jaa rasuulu llahi calaa subaatati qawmin fabaala qaa'ima aw kamaa qaal nebigu wuxuu yimi meel qola ay iskaga yar shubaan kudaafada oo guryaha dhinacooda shisho ah meelaha kudaafada lagu shubo dabeetana intuu istaagay buu kaaji waa xadiid saxiixa mar caaishana waxa ay leedahay qofka ku yidhaahda nebi maxamed baa sarajoo ku gaaji been buu sheegay bay iyaduna tidi iyana waa saxiix marka haddaba si labadaba loogu wada camal falo ayay qaateen shaaficiyadu marka haddii cudurdaar uu jiro inuu sarajoogii qofkii ku kaaja wanaagsan haddii wax cudurdaarihi aanay jirinna inuu fadhiistay ayaa wanaagsan oo kan dee sarajooga uu nebigu ku kaajo waa cudurdaar bay leeyihin maxaa yeele dee mar hadduu meel kudaafada yimid dhex fadhiisigeediiyo inuu dhex hawaarsadaa waxaa laga yaabaa inay maryaha iyo ka wasakayso ama dhaskeediiyo waxeedu maraan qurunka meesha yaalla sidaa darteed buu ayuu sidaa u sameeyey sarajoogaas waxaa kaloo dee cudurdaarkii kamid a in daadba xiimayo meesha oo mawjadaadiiba dee halkaa ay marayso dee qofkiina kaliya xanuun hayo dabeedna ay lagama maarmaan noqoto inuu kaajo dee wuu iska sii dayn intiisu qotomiyo markaa istaago markaa cudurdaarku waa kuwayaalaha markaa labada nab in midkood laga tago oo mid un la qaato waxaa ka fiican oo dee laga horreysiiya min xayu lusuul in labadaba lagu wada camal falo oo la jamciyo markaa jamcoodii caynkan u noqday bay leeyihi bilaa cudurin ta sababta u raacinaya nooca walaa yastanjiya bilma inuu biyo ku istijoodaana ma haboona fii mawdicihi meeshii uu saxarada iyo kaadida ku dhigay in khaafa tarashushan khudub duulduul hadduu ka baqayo qofki haddii uu meeshii uu xaajadan ku dhamaystay uu fadhiyo waraaqiya wixii lamida uu isticmaalayo waxba kuma soo duulduulaya laakiin hadduu biyo isticmaalayo bar banaana ayto suuli aanay ahayn waxaa iska macruufa dee nijaastii duulduulkeedii inuu soo gaadhay marka hadduu biyo isticmaalayo meeshii dee haka dul walaa yantaila ma guurguurayo fi maraaxiibi meelaha loo diyaariyey meeshan hadii loo diyaariyo suuli ay tahay ama xamaam dee waxba kama kacayo oo biyihibuu iska isticmaalay maxaa yale way dhaafayaan oo waa meel loogu talagalay halkan uu leeyahay ha ka kaco de waa bartii banaanayd wey wayabcuda fi saxraai meeshu hadday dee banaan tahay inuu fogaado wey wayastatira uu isasturo marka maxay noqonaysaa inuu fogaado oo aanu faydanin wey ha saxraagii waa meeshii banaanayd iyo is-asturid waa insaa isku daro asxaabtu waxay leeyihin nabigu calayhi salaatu wasalaam markuu muraad doono intuu naga dhaqaajiyo oo uu socdo ayuu lib dhiba jirayba dee waa kilomitr iyo bar ama laba kilomitr meelaha walaa yabuula maxaa yeelay qofka dee waa inaan urtii iyo sawtkii midnaba laga dareemin marka uu xaajadan gudanayo suuliyaasheenan dee dayiqan ayaaba laga yaabaa in hawsha ma isku kadeedmaba marka engineerinka marka blanka dee la samaynayo in guryihii loogu talagalo oo suuligii meel dahsoon kitchenkii iyo suuligii unbay isduldhigaya waxay kamid tahay dhibaatooyinkan haysta markaas haddii dee qofkii sodohdiiba la joogto gurigii oo dumar joogaan oo dee ninkiina nin murwaa lahoo xishoonayo uu yahay oo calooshiina xanuun musiibada ka dhici karaysa waa dareemaysa ama dayq inuu meelo kala taga ayay noqonaysa waa dee xaqiiqada waa waaqaca markaynu usoo noqono wey lawaaqicu la yaab ma laha marka in xataa loogu talagalo meel gaara oo istoodho iyo ay ka sokeeyaan meelo kale ama kitchenkiiba laga durkiyo iyo meelihii maatidu ay joogeen ba aada u wanaagsan oo dee urtii iyo sawtkii iyo waxyaabahaas ay qabsado maalinka ah waxaad moodaa in waktigu naga tagay allah subxaana wa tacala